asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa oo alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu hadba dhinacaan isleenahay way ku wacan tahay ka soo goyno waana xubinteenni murtida maanta ee sida biyo kama dhibcaanka ehe joogtada ah aynu u qaybsan jirnay innaga oo kolba dhinac ka eegayna mideennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxaa la yidhi saddex saddex ayay ka siman yihiin saddex saddex bay ka siman yihiin ayaa la yidhi raggu gadhku ka siman yahay dumarkuna garaarkay ka siman yihiin gacalkuna magacuu ka siman yahay ayaa la yidhi u fiirso xubinteenna murtida maantu waxa ay ku leedahay ama ay ku tusaalaynaysaa saddex saddex bay ka siman yihiin raggu gadhku ka siman yahay oo waxaa laga yaabaa raggu intiisa waaweyn ama intiisa badan inuu rag gadh leh u badan yahay waa marka boqolkiiba siddeetan iyo sagaal laga soo qaado ragga intiisa waaweyn garh bay leedahay ama boqolkiiba waxaan dhigi karnaa sagaashan iyo toddoba ayaa laga soo qaadahayaayo garh bay leeyihiin oo wax un gadha yaa ku yaalla walow dee haddii lagu daro xitaa urgidu ay gadh leeyihiin haddana wuxuu ku leeyahay raggu garhka waa ka siman yahay laakiin dee garashadii iyo maaragta raganimadii kaleenta iyo wiilhoognimadii iyo cilmigii iyo aqoontii dulqaadkii iyo taladii garashadii iyo wanaaggii kama sinna waa ku kala tegey bay ka mid tahay iyoy ereygaas u dhacayaayo waxaa lagu yidhi raggu garhka ayuu ka siman yahay laakiin howlaha kale waa uu ku kala tegey taasay ka dhigan tahay waa qodobka koowaad waa qodobka labaadee dumarkuna garaarka dumarkuna garaarka ayay ka siman yihiin dumarkuna dee inay maaragtay ay dhar un dumar qabaanoo ay dumar wada yihiin ayay ka siman yihiin laakiin dee laftoodu dumarnimadii iyo naagnimadii iyo kartidii haweennimo midii gaarinimo iyo tii murtiyeed iyo tii garashay tii dulqaad iyo tii adkaysi iyo tii deeqsinimo sida ragga ugu kala tegey ayay iyaguna ugu kala tegahayaanoo midba ay maaragtay midda kale laga yaabaa inay afar baac iyo shan baac dheer tahay oo maaragtay ayna aad iyo aad isugu soo dhowaanin tiirarkooduna ay aad iyo aad u kala fogaadaan waa arrin macquula waana arrin aan cidna beenin karin inay aad iyo aad u kala sarreeyaan gabdhuhu waa midda saddexaadee gacalkuna magacuu ka siman yahay inaan ehelnahay iyo qaraabo iyo gacal yaynu ka simannahay weeye laakiin dadku kala gacalsan kala maaragtay calool nugul kala garasho fiican kala caawin fiican kala maaragtay qaraabaysi fiican kala xidhiidhin fiican ayay middaa iyada dadku ugu kala tegahayaano gacalkuna dee magaca unbaa gacaloo kan qaraabanay kan qaraabanay kan adeerkiiba dhali kan adeerkiiba dhali kan eedadiiba dhashi kan aabbaha wixii saas unbuu noqon hayaayo korkaa unbaa layska ehelaysanoo gacal laga yahay hoos ahaan markii la dhaho dee waa kala gacalsan yahay oo qaar calool nugul oo intay ku soo raadiyaan aad isku hadlaynayso iyo qaar calool adag oo laga yaabo maaragtay gacalnimada aad tihiinba inayna aqoonsanayn ama ayna qiimo weyn ugu fadhinin oo qaraabogoys ah ayaa jira iyo kuwa qaraabada aad iyo aad u xadhiidhiya labadaas ayaa keenaysa in la dhaho gacalkuna magacu ka simayo ehel baa nahaydu magacaa sinaantaa kore unbay tahay waxaan xasuustaa nin gebyahayo dhahay ilmaadeeraday oogada ka siman iyo aragga muuqaas oo gebyahayoo dhahaye macnaha ilmaadaraday oogada ka siman aragga muuqaasi buu dhahay mogta macnaha aragga muuqaas iyo bidhaanta iyo aragtida iyo oogadaas iyo dhalashada iyo iiga siman laakiin haddana aad iyo aad bay u kala dheer yihiin buu dhahayo rag fara badan oo ilmaadeeradaya oo aan kaliya laab isugu hadlayn iyo kuwa aan isku hadlaynayn ayaa jiru ereygiisu ka dhignaa marka waxaa la yidhi saddex saddex bay ka siman yihiin raggu garhku ka siman yahay dumarkuna garaarkay ka siman yihiin gacalkuna magacuu ka siman yahay mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebba waxaa la yidhi iimaan allah uur buuxsha iimaan allah uur buuxsha